wasaaradda horumarinta biyaha somalilan oo kaashanaysa hay-adda taakulo ayaa deegaanka kariinshabeelle ee gobolka maroodijeex ka dhagax dhigay goob loogu talagalay in lagu keydiyo biyaha si xilliga jiilaalka ay biyaha uga camaan dadka iyo duunyada xubnaha ka tirsan wasaaradda horumarinta biyaha somalilan guddoomiyaha degmada faraweyne ee gobolka maroodijeex iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda taakulo ayaa goobjoog ka ahaa dhagax dhigga keydkan biyaha ilyaas xasan iyo maxamed saleemaan oo ka socday hay-adda taakulo ayaa ka warbixiyey keed biyoodka ay hirgelinayso hay-adda taakulo waxaan aada ugu faraxsanay maanta inaynu ka daahfurayno keyd biyood aan ugu tala galnay ama ujeeddadu tahay inuu abaaraha iyo biyola-aanta uu ka geysto wax ballaadhan sida tusaale ahaan inay keyd biyood haystaan ummaddii keyd biyoodkani wuxuu naga caawin doonaa horta inaynu biyo badan aynu keydsanno biyaha keedkan uu qaban doonaa aad iyo aad bay ugu filan yihiin deegaankan meesha degan waxaa ku yaala keedbiyoodyo kale waxaan rajaynaynaa keed biyaha uu qabto keydkani inay saddex bilood iyo dheeraad ay hayn karto biyaha deegaankan u baahan yihiin taasoo ka dhigan in xilli roobaadyada sida aynu u naqaano dalkeenu guya jiilaal iyo dayr in had iyo jeer marka aynu helno xilli roobaadkan inuu gaarsiin karo xilli roobaadka kale insha allah waxaan rajeyneynaa dadku deegaankuna in iyaguna wixii dayactira ay jirkadaas u baahatay ama kedbiyoodkaas u baahda ay ka geystaan inay laashadaan
runtii mashruucan waxaan rajeyneynaa inuu wax badan ka taro baahida deegaanka ee biyaha insha allahu tacaala noqon maayo mashruucii u horeeyey runtii qeyb waxaa ka ah hay-adda taakulo iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha runtii dadka deegaankuna si aada u fiican oo niyad samaana ayay noo soo dhoweeyeen waxaana rajeynayaa insha allah mashruucuu noqdo kii guuleysta maadaama waktigiis guga ama waktigii roobku soo dhow yahay in uu noqdo mid laga faa'iideysto wakti roobaadka manaafacaad badan deegaanka u yeesha
gudoomiyaha degmada faraweyne cabdiraxmaan siyaad aadan ayaa soo dhoweeyey keedbiyoodka isagoo u mahad celiyey wasaaradda horumarinta biyaha somalilan iyo hay-adda taakulo taakulo iyo hay-adda wolfishon iyo wasaaraddaba waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin horena nooga soo socdana taakulo waa markii koowaad deegaanka degmada faroweyne guud ahaan ee ka shaqayso laakiin waxaan rajaynaynaa inay hore usii socoto degmada faroweyne oo ballaadhan tahay waananu ku hambalyeynaynaa mashruuca ay noo wadaan keydbiyoodka deegaanka kareshabeel mashruuca waxaynu doonayna gacmaha isu qabsanno aynu ilaashano oo aynu hararaha ka istaaglaan intuu inoo bilaabmayo ilaa intuu inoo dhammaanayo waa deegaanku aad bay baahin weyn ugu qabeen deegaankana waa deegaan aada u ballaadhan oo u baahan horumarkaas cabdiraxmaan faarax agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha somalilan ayaa sheegay in muhiimad weyn uu u leeyahay dadka deegaanka keedbiyoodkan mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariic badan oo dalka ka socda kuwa imika socda iyo kuwa la bilaabaya iyo kuwa hore fulayba ayuunbuu qeyb ka yahay oo waa shaqooyinkii socday baahida biyood ee dalku qabaanaa dee way badan tahay runtii maalinba inbaa laga jawaabayaa marka marba inbaa loo jawaabayaa maanta waxay noqotay maalintii aan u jawaabaynay baahidooda laga jawaabaya deegaanka kareshabeel oo runtii hoostaga degmada faraweyne waa taa laga soo sheekeeyeyoo baahi runtii badan baa jirtay oo biyood baahida biyood waxa weeyaan waxaan rajeynayaa in wax badan mashruucani ka taro dad badan inay ku nastaan oo wataa dee aynu ognahay ama deegaankuba sheegeen waxaa ugu dhoweyd daboola oo toban kilomitiro lasii soconayo toban lasoo soconayo labaatankaasoo maalintao dhan dhaanku maqnaanayo runtii marka xilligu biyuhu adkaadaan abaartu ay badato cidhiidhi badan baa la dareemi jiray waxaan isleenahay insha allah wax badan bay kaydbiyoodkani ka tari doonaa farxad baan inoo tahay ka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba in baahidaa laga jawaabo oo la qabto